bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warqaca waa kuwada ugu darkaroon golaha wasiirada hirshabeelle oo ka shiray dagaalka al-shabaab iyo saamaynta roobka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey afar hindiso sharciyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shirka hordhaca ee hanaanka wada shaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka wasiiro iyo shacab fara badan oo saf u galay isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka socda magaalada muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegaysi doontaan maraykanka oo doqeyn ku laayay muhaajiriin badan oo afrikaan ah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa waa kuwada ugu darkoran markana warkii faahfaahsan madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdilaahi xuseen cali guudlaabo ayaa shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada kaasoo diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah ugu horeyn waxaa habraaca dhaarinta la marsiiyey wasiirada wasaaradaha cusub ee howlaha guud iyo tamarta iyo biyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha hirshabeelle mudane maxamed khayre ayaa golaha ugu warbixiyey howlgalka dabargoynta al-shabaab wuxuuna ka mahadceliyey kaalinta dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan u bacsanayo firxadka al-shabaab sidoo kale shirka ayaa lagu gorfeeyey saameynta roobka oo si weyna ugu curtay deegaanada dowladda hirshabeelle kaasoo oo goobaha qaar saameyn ku leeyahay isku socodka agaasimaha warfaafiinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada hirshabeelle maxamed shuure nuur oo faahfaahin ka bixiyey kulanka golaha wasiirada oo loogu hadlay dagaalka al-shabaab saameynta roobka iyo baahinta caafimaadka bismillahi raxmaan iraxiim oo ay isniin taarikhda sideed iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun shan iyo labaatan golaha wasiirada dowladda hirshabeelle ayaa shir ka yeeshay dagaalka khawarijta saameynta roobka iyo baahinta caafimaadka madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo looga hadlay arrimo dhowr ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda hirshabeelle mudane maxamed khayre ayaa ugu horeyn ka warbixiyey howlgalka dabargoynta khawarinta ee ka socda deegaano ka tirsan dowladda hirshabeelle waxaana uu xusay in gulo waaweyn laga gaaray waxauu sidoo kale golaha hortooda uga mahad celiyey dadka deegaanka ay ku kala nool hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo kaalintooda nafuurnimo oo ay kaga hortegayaan falaalka gurracan ee argagixisada sidoo kale shirka ayaa lagu gurfeeyey saameynta roobka oo si weyn uga curtay deegaanada dowladda hirshabeelle kaas oo goobaha qaar saameyn ku yeeshay socodka dadka iyo gaadiidka wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane maxamuud cabdi ayaa isaguna ka hadlay sanadkan laba kun shan iyo labaatan mashaariicda dowladda hirshabeelle iyo qaabka wasaaradaha dowladda hirshabeelle ay u meel marinayaan umuurahaasi oo dhan madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa amray wasiirka caafimaadka in adeega caafimaad lagu baahiyo guud ahaan dowladda hirshabeelle sidoo kalena waxaa la faray dardargelinta mashruuca damal caafimaad oo ka shaqeeya gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdullahi xuseen cali guudlaawe ayaa golaha hortooda ka yidhi ma aqbali doono dayacaad shaqo dhismaha jidadka oo hirgeli waaya darteedna waxaa maalin ka hor shaqada kaga eriyey wasiirkii wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska isla xisaabtan adag ayaa keena shaqo hufan gunaanudkii madaxweynaha ayaa mar kale ku baaqay in loo midoobo ciribtirka qawarijta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey afar hindis sharciyeeto oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda cabaas maxamed ayaa muqdisho ka soo diray
golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindis sharciyeedyada kale ah hindis sharciyeedka hay-adda maaliyadda hindis sharciyeedka canshuuraha dakhliga hindis sharciyeedka shirkadaha aymiska iyo hindis sharciyeedka wax kabeddelka sharciga lacag dhaqista iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada kulankan oo ahaa kala fadhiga lixaad kulankiisii afaraad waxaa shir guddoomiyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare cabdulaahi cali xirsi timcade waxaana koramka kulanka uu ahaa siddeed iyo labaatan sanatar lix iyo labaatan ayaa dhammaan sharciyadan ogolaatay halka hal sanatarna uu ka aamusay siddeed iyo labaatan sanatar ayaa fadhiya wax diiday cid diiday ma jirto hal sanatar ayaa ka aamusay natiijadu wasda sideedii lix iyo labaatan lama ogolaa sidaas waa sax ku yiri guddoomiyaha guddiga maaliyadda aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sanatar cabdi axmed bixul oo dhegdheer ayaa uga mahad celiyey sanatarada sida ay uga shaqeeyeen hindisa sharciyadan waxaa kaloo rabaa inaan ayagana aan u mahad celiyo xildhibaanadii gacanta la siiyey sanataradii gacanta la siiyey xilliga aan shaqaynaynay oo runtii aan dhihi karo waktigooda qaarkood iyagoo shaqo kala leh ayay nala shaqaynayeen sida senator naciim oo kale naciim waa mahadsantaha guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyagoo sharci u yaallay nala shaqaynaysa runtii markay ka soo baxda shaqadeeda markaa lama hilmaami karo senator majina isagana runtii wakti dheerna geliyo habeen habeennana la gaaray waxaa sidaasoo kale senator xasan xuseen abukaataha kastoon maalin dhaweed waxyar u tuuray sidaasoo kale senator garyare senatarro badan ayaa markay aqalka soo mareen garabna siiyey adinkana waa mahadsantihiin shaqadana sida laga rabaa sidaasuu ahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda ruuxeeda iyo shaqaalaheeda runtii oo bangiga iyo isugu jira wasaaradda intaiyo la taliyaal iyo wasiirka ayaga ruuxoodu mahadcelinay leeyihiin maxaa yeele mar kasta oo aan wax uga baahanno waxay u taagnaayeen inay nala ay noo yimaadaan meelihii aan xawaa fahmi weynana ay noo qeexaan marka dhammaan guddoonka hortiina waxaan rabaa inaan ku yidhaahdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin ansixinta kadib wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiqafaar cilmi xaange ayaa golaha hortooda ka sheegay muhiimadda ay leeyihiin sharciyadan oo ay maanta ansixiyeen golaha aqalka sare xubnaha xildhibaanada aqalka sare sharafta leh waad mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo fiican baa runtii laga qabtay maalintii hore halkaan aan ka sheegnay shuruucdaan maanta la ansixiyey oo afar sharci oo kala duwan ah oo afartuba ahamiyad u leh geedi socodka dib u habeynta iyo dowladiska soomaaliyeed gaar ahaan nidaamka maaliyadda oo aada xusataan sidii loo soo bilaabay si gaara dayn cafintii oo haddana yacni dowladiska iyo sharciyada iyo sistamiska iyo dib habeentana laga rabo ay weli socoto dalku inaga rabo marka laga soo tago shuruudaha kaleo inagu xihan waxaan rajaynayaa shuruucdan sida ugu dhaqso badan inay madaxweynaha u gudubto oo madaxweynuhuna uu saxiixo oo faafinta rasmiga ay galaan oo dhaqangalkooduna horey u ka bilowdo wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya muqdisho ku qabatay shirka horudhaca ah ee hanaanka wada shaqeynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka cali aadan ayaa muqdisho kasoo diray shirkan horudhaca ee hanaanka wada shaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaran oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorshaynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socota hay-adaha kala duwan ee kaalinta ku leh horumarinta qorshahan cabdifataax xasan oo isagoo agaasimaha isku duwidda deeqaha ee wasaaradda qorsheynta cabdinaasir kaatib agaasimaha horumarinta dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha siyaasadda dhaqaalaha ee qorsheynta wasaaradda maaliyadda cabdinaasir aarsame maxamed ayaa si faahfaahsan uga hadlay ujeedka kulanka in aan ka hadalno maxaa bayortis jira ama maxaa hortabin u lahay dowladda markaa xilliga aan aan samaynayno shirkaa oo isugu keenayno qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda iyo deeqbixiyaha iyo hay-adaha un-ka balse hadda n t v waa ka duwan yahay saa la wada socotaan biladkan marka la qoraayo oo cigaal hogaaminayay waxaa la liis gareeyey brograamada shanta sano soo socota laga shaqeyn doono iyo lacagta ku baxaysa marka waxaan rabnaa tarta markaan ula hortagayno deeqbixiyaha inaan ula hortagno oo ajendahan ku qoran tahay maxaa sanadkan nhayo brograamada socda oo la maalgeliyey maxaa bibelineka ku jira oo la filanayaa inay maxaa laha yidhaahda bilaabaan iyo maxaa la qorshay sanadkaano oo aan lacag loo haynin waxaan rabnaa bisha may in doonaska iyo private sectorka iyo dadka ilaah hantida uu siiyey ama ha ahaadeeno investors oo domestica ama investors oo ah shisheeya ama foreigna si marka annagoo isku wan aragti ah isku hal ujeedda ah wasaarado kala duwan oo kala mandate ka kala tirsan sidaan u midayn lahayn mandateyada way isdhamaystiraan wasaarad wasaarad kale ka maaranta ma laha qorsho qorsho kale ka maarmana ma laha marka hadafka waa soomaali oo hal ah iyo qorshaha transformationka oo aan wada hirgelinno waxaa wasaaraddan ama hay-addan ama maamul goboleedka uu qabanayo oo balaanka ku jiro waa in loo hayo budget hadda twenty twenty five budgetkiis already waa lagu shaqeeyaa wasaarad kasta iyo hay-ad kasta activitieska ku jira sua hadda hagaasna ay sheegayeen kaatib almost waa running cost iyo salary iyo howlahaas laakiin mashaariic badan oo wax ka dhex socota hay-adaha marka waxaa laydinka rabaa in implementation plankiina wasaaradda adigu khusaysan in wax realistic ay ka dhex socda a qorto wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda dan qaran mudane cabdiraxmaan sheekh maxamuud faarax beene beene ayaa iftiimiyey baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo habkii hore loogu shaqayn jiray waxaa la qabanayaa bila working groupskii oo billamada sidii u shaqayn lahaayeen ay ka warqabtiin oo joogtada loo qaban jiray dhowrkii bilba mar laakiin tookadan waxaan rabnaa sidii sidii hore inay ka bedelnaato oo bilar kastaba waxa uu qabanayo priority of the priority oo ogtiin dee wasaarad kastaba haddii prioritygeeda iyo waxa ay rabta la weydiiyo dowladda dhaqaale ee wax kasta ku kafargaran karta ma laha laakiin waxaa lagu tashtay in wasaarad kastaba priority of the priority in sanadkan ay ka dhigto inta ka dhiman kaasna budgetka iyo dhaqaalaha aan haysano oo arrimaha horumarka iyo qorshaha loogu tiragalay annaga iyo saaxiibada caalamka ee dowladda soomaaliya saacido resourciga yariiska inaan meeshaas inaan meeshaas gelino oo aan boqolkiiba boqol sanadka brogrammiskii iyo dhaqaalihii loogu tiragalay aan isku qaabayno wasaarad kastana ay fuliso marka qaybtaas marka waa muhiimaddeeday leedahay isdiyaarinteedaa lagu jiraa so marka waa in iska warqabkeena iyo wada shaqaynteena coordinationka uu kor jiraa mar kasta uusan dib u dhac ku imaanin wasiiro iyo shacab saf u galay diiwaangelinda doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka socda magaalada muqdisho daahir cabshir ayaa warkan muqdisho kasoo diray magaalada muqdisho waxaa si dardar la kaga socda isdiiwaangelinta kaarka codbixinta kaasoo dadweynuhu ku soo dooranayaan golaha deegaanka ee degmooyinkaasi degmooyin badan oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa laga furay goobaha codbixinta halkaasoo iska diiwaangelinayaan dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir halkani waa tiyaatarka qaranka wuxuu ka mid yahay meelaha guddiga doorashooyinka u asteeyeen in ay dadweynuhu iska diiwaangeliyaan si ay u qaataan kaarka codbixinta waxaana goobtay ka socotay diiwaangelintu soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horreeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf al cadaala iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxayna dadweynaha ku booriyeen inay isdiiwaan geliyaan si ay u qaataan kaarka codbixinta waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya alxamdulilah wabi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin ama bacd ugu horeen waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogo magaalada muqdisho gaar ahaan aan joogo degmada warta nabadda oo ah degmadii aan ku dhashay kusoo koray kusoo barbaaray kusoo waxbartay waa alxamdulilah inaan maanta qaatay oo aan iska diiwaan geliyey oo aan rajaynaya insha allah tacaala xuquuqdeeda dastuuriga ah oo ah inaan wax doorto le doortana aan maaragtay isku diiwaan geliyey waxaan rajaynaya insha allahu tacaala in aan waxna dooro doono leena dooro doono bidnilah alkariim qof weliba maalin buu gaaraa jaaniskan oo kale ani ahaan rajadeeda waa waxay u cabirneed soddon sano kadib inaan gaari doono maanta oo kale laakiin waxaa ilaahay ka dhigay maanta anoo mas-uul soomaaliyeed ah inaan maaragtay ahay haddana codbixiye oo maaragtay aan si nabada ku codbixin doono biidni illahi alkariim waa ku faraxsanahay marka insha allah thank you oo afartan sano da'daydu ka weyn tahay markii igu horraysay noloshayda inay ii suurto gasho in aan isku diiwaan geliyo in xuquuqdayda aan helo oo ah in aan go'aan ka gaaro mustaqbalkayga cidda ay tahay in ay i xukunto oo ay talada ii gaarto waa hubaa in ay qofkii dareenkiisa uu shaqaynayo uu garan karo macnaha ay leedahay waa arrin ka weyn aragti gaabanoo siyaasadeed iyo doonis gaabanoo maalmo koobana waa arrin jidka uu furaysa safar dheer ilaahay baan u mahad celinayaa fursadaas isoo gaarsiiyey oo i siiyey oo aan hubo dad badan inaanay maaragta muxuu ahaa helin waxaan rajaynayaa wakhtiga isoo dhaaf inuunan carruurtayda dhaafin ilaahay iidankiis oo ay fursaddan oo kaleeto ay helaan waa maalin weyn waxaan rajaynayaa insha allah maalin aan fogeynaa in aan halkan isugu nimaadno anoo codaynaya qofka degmada aan deganahay muxuu ahaa ee xukumi doona goladeegaan ii noqon doona maayar ii noqon doona marka waa fursad weyn waxaan ku dhiirigelinayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in aragtida gaaban oo siyaasiga ah meel la yska dhigo in loo garto arrintaani inay tahay arrin wakhti dheer ay ku taamayeen dadka soomaaliyeed tallaabo weyn oo loo qaaday dowladnimada soomaaliyeed in la hirgeliyo in ay ka fog tahay qof iyo shakhsi iyo koox aragtidood in ay tahay aragti qaran oo ay tahay in darfaha la qabto oo dhinacyada laga istaago maanta sida ay ku bilaabatay ayay berri ka fiicnaan doontaa berrina berrida kasii dambaysa ayay ka fiicnaan doontaa waa jid wanaagsan oo inoo furmay waa ka mahad celinaynaa muxuu ahaa ku dheganaanta muxuu ahaa arrintan madaxda qaranku ay ku dheganaayeen oo ay go'aansadeen inay meeshan soo gaarsiiyaan hore ayay usii socon doontaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmo qurux badan oo inoo soo socda inay bilow u tahay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa radio shor markana warka diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa duqeyno culus ku garaacay dalka yemen gaar ahaan goobo ay maamulaan kooxda xuutiyiinta waxaana duqeymahani qaar ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lixdan iyo jed qof ayaa lagu dilay weerarka cirka ahaa oo maraykanka uu ku qaaday xarun lagu hayo muhaajiriin afrikaan ah oo ku taala waqooyi galbeed ee yemen goobtana duqeeya ayaana waxaa maamulayay kooxda xuutiyiinta sida ay sheegtay t v-ga afka kooxdaas ku hadlaa duqeyntani ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya afartan toddoba ruux kuwa oo la sheegay in badankooda dhaawacyada ay qabaan ay yihiin kuwa culus waxaana dhaawacyada loo daadgureeyey oo lagu daaweynayaa xarumo caafimaad maraykanka ayaa weli ka hadlin duqeynta la sheegayo in ay ku laayeen dad muhaajiriin ah oo ku sugnaa gobolka sacda ee dalka yemen waxa ayna maraykanku taliskooda horay u sheegeen in ay duqeeyeen in ka badan siddeed boqol oo bartilmaameed oo ay xuutiyiintu maamulaan tan iyo markii duqeymaha ay u bilowdeen akhyaarta inaad dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaara waanaginta cidduu warkayseegana waxay dib ugu daalacaan karana barta ayna facebook kuleenaha radio jor sidaas iyo ammaano allah